masaakiin shir kaabine baa la galay waxyaabaha lagu falanqeynaya maxaakimad ahaa arrinta dagaalka ka socdo mooyaale ee u dhexeeya qowmiyadda oromada iyo soomaalida sidoo kale madaxweynaha ayuu muxuu sameeyey wadahadal uu la sameeyey madaxda oromiya iyo dowladda federaalka sidii dee dhibaatadainta soo noqotay loo xarin lahaa xal waaran looga gaari lahaa iyadoo taa laga duulaya ayuu madaxweynaha muxuu anbaxayaa aadisaabo halkaasoo wadahadal ay ku yeelanayaan xukuumadda oromiya iyo federaalka si dee xal waaran looga gaaro arrimahan inta soo noqda ee dagaalka udhexeeya labada qowmiyadood runtii dee dhibaato marka ay dhacdo madaxweynaha waxaweeye mas-uuliyad baa ka saaran qaybta bulshada ay dhibaatada soo gaarayso sidaa awgeed in dee arrinkaa xal laga gaaro in la raadiyana dee asiga u horeeya tan waxawaaye si immediately in dee dagaalka loo joojiyo in laga wada hadlo wey wuxuu madaxweyne xagga ugu anbaxay